waxaa sarukac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiya khudaarta suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida qaraha saytuunka batiiqa iyo cambaha kuwaas oo inta badan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan laga shiida cabitaanka dalka qaar ka mid a ganacsada suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka warbixinaya isbedelka ku yimid qiimaha la iibiya khudaarta suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan khudaarta iibiso khudaarta qaymaha oo marka hore ramadaan ka hor la kala gadanay iyo hadda farqi badana u dhexayso maadaama ramadaan la galay waxaana ugu wacan khudaar oo dhan horta waxay u dhammaanaysaa in cabitaan laga shiito sida batiiq oo kale cambaha iyo hadduu ilaahay ku diidin saytuunka khudaarta aad isticmaalkooda loogu badan yahay waa iyo qaraha cambaha intaa ramadaan la gelin ka hor xabadda waxaa la iibinay nus doolar lixdan senti haddana hal doolar hal doolar iyo labaatan mara qaraha sidoo uu kala birbisan yahay caadigoo yaryarka lixdan senti waxaasaa la gaday hadda hal doolar hal doolar iyo soddon hal iyo bar xitaa waa tagaa midka weynkana laba doolar waxaa kuu soo heriyey batiiq oo kale waa lixdan senti aa la gaday hadda waaba qaarkiis hal doolar walaxuu ku daraa waxaa kaloo kuu soo heriy khudaarta sida mooskoo kale waa sarakaca ku umaaday hadduu ilaahay kuu deedin waxaa kaloo kuu heray saytuunka sidii owel maxaa tanagtanagaa loo gadaa ama kiilaada annagana kusii gadnaa isagana lacagaa ku darsantay soonkaana sabab u ah maadaama bil ramadaan la galay oo wax walba cabitaanka laga shiidaa cabitaanka dartiisa wax walba sabab u ah oo khudaar kastoo la shiidana qaali waa sida cambaha mooska cambaha iyo qaraha iyo hadduu ilaahay ku dii saytuunka khudaar ayi noocada khudaar kastooba shiidma soo gelaysa waa qaali sare ukaca ka jira oo saa'id waxaa ka ganacsadaa daraawiishta maxaa ahaato khudaarta hadda waa nagu qaali sidoo kale inta qaraha kalento birimiyo sukunto hal doolar iyo baraa sukuntada la gadaa laba doolara la gadaa birimada maxaa ahaato cambaha marka horenta afartan sentiyo noo ahay maxaa ahaato hadeertaan hal doolar noo mari haya khudaarta la shiito dhan waxaa ahaato waa nagu qaali hadeertaan soon iyadoo lagu jiro maxaa ahaato carada dhan khudaar xumaa ka jirto khudaartaa nagu xumaatay saas darteeda loo qaaliyey maxaa ahaato dadkana saa'id oo istimcaalaan soon waa sababta cabitaana loo istimcaalaa maxaa ahaa dadka qaar ma gada karaan masaakiinta kale ma gada karaan anagana raqiis ma gadi karno qaaliya kusoo qaadnaa maxaa ahaato wax walbaba dhanka kale qaar ka mida bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelatay sarabkaca ku yimid qiimaha la iibiya khudaarta suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan kamid ahay bulshada magaalada beledweyne waxaa jeclaalahay inaa khudaarta noola raqiisiyo khudaartaa shiidaynaya noo qaaliyowday waxaa jeclaalahayn in noola raqiisiyo saameyn weynay nagu yeelatay khudaartaas waxaa kamid ahay qaraha saytuunka batiiqa cambaha qaali waa inaan mana gadi karno in noola raqiisaya jeclaalahayn waxaan ka mid nahay bulshada ku nool magaalada beledweyne ee cabitaanadii la shiidanayay sida cambaha batiiqa saytuunka qaraha maxay ahaydee waxaan jeclaysan lahay in aad noola raqiisiyo waxaan tala tulabna saameyn aad u weyn waa shiidan weyne cabitaanadii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kamid a magaalooyinka ugu waxsoo saarka badan dhanka khudaarta taas oo inta badan magaalooyinka dalka looga raro khudaarta gaar ahaan xilliyada lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan